Tababarkan oo ku saabsanaa dhaqangelinta nidaamka qaran ee daad-degista ayaa waxaa loo qabtay howlwadeennada dowladda hoose ee beledweyne, qaar ka mid ah ururada bulshada, iyo xubno ka socday goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada. Madasha lagu daahfurayay tababarkan ayaa waxaa ku sugnaa agaasimaha waaxda qorsheynta iyo xiriirka ee Agaasinka Guud ee Adeegyada Daad-degista iyo Tirakoobka Xaaladaha Madaniga ah ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka Soomaaliya, Shaarmaarka Cabdiqaadir Ismaaciil, Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Hirshabelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore, Maayarka Magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin iyo Gudoomiyaha Degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calisow. Agaasimaha waaxda qorsheynta iyo xiriirka ee Agaasinka Guud ee Adeegyada Daad-degista iyo Tirakoobka Xaaladaha Madaniga ah ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka Soomaaliya, Shaarmaarka Cabdiqaadir Ismaaciil ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarkan.
dhammaanteen ujeedka u socono waxaa waaye hirgelinta ama dhaqangelinta nidaamka dijitaalka ah ee adeega daddegidda kaasoo ka saacidayo ama sare u qaadayo in la ogaado xogaha dhacdooyinka muhiimka ee ka dhaca degmada hadday ahaan lahayd dhalasho hadday ahaan lahayd dhimasho hadday ahaan lahayd guur hadday ahaan lahayd furiin marka daddegis marka la dhaho waxay ka kooban tahay waa recording vital events waa in la diiwaan geliyo dhacdooyinka muhiimka dhacdooyinka muhiimka marka la dhaho shantaas waaye waa dhalasho waa dhimasho waa guur waa furiin waxaa soo shaneeyo soo raaco ubad korsashada saa wada ognahay dhammaanteen dukumiintiga ee la qaadanayo waxaa la dhahaa waa legal document legal identity waaye legal qofka wuxuu leeyahay xuquuq uu bini aadamku leeyahay xuquuqda uu leeyahay waxaa number one ugu horeeya waxaa waaye legal identity ama inuu helo dukumiinti sharci dukumiinti sharci maxaa loola jeedaa waa inay dowladdu aqoonsato qofkan inuu yahay qof jiro qofkan inuu yahay qof jirana waxay ka soo bilaabataa maalinta uu dhashay ka soo bilaabataa saas darteed marka annaga maadaama wax xilligii hore ay jirtay adeegan wadankii kadib burbur uu galay dowladdii isbeddel ku dhacay dowladdii waagii hore waxay ahayd central government dowlad dhexe ahayd laakiin dowladdu hadda waxay noqotay dowlad federaalah wax badanaa isbedelay sharciyadii waa isbedeleen teknolojiyaddu waa isbedeshay horumaro badanaa la sameeyey sidaas darteed marka dowladnimadii soomaaliya hadda dhismaysay wax badanoo la soo qabtayaa jira marka adeega ugu muhiimsanee ka maqan dadkeena waxaa waaye adeegan waaye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan dadkan macluumaadka ku sugan yihiin daruufaha dad si loo ogaado dhinac kasta ay yihiinba saa ka warqabtiin afar degmo ayaa hirshabeelle laga dhaqangeliyey degmada beledweyne iyo degmada buuloburda iyo degmada jowhar iyo degmada warshiiq isla markaasna maayarada xafiisyadooda ayaa waxaa laga dhex sameeyey baraanji oo daddegista la yidhaahdo oo technical ah oo loogu talagalay in laga bixiyo kaarkaas mar haddii aad tagto magaalooyinka waaweyn oo africa ama aasiya ah aniga bakistan aan tegey malawi aan tegey labaatan qofood iyo soddon qofoodoo la casuumo kaarka lama weydiinayo dadku ayagaaba rababa fayl ay ku jiraan qorxay fadhiyaan sida mataqanin oo marka mucaawiniinka la bixinayo oo kaleeto dadku ayagoo fayl ku jiro oo xafiiskii degmada kuyu ugu jiro oo qorax fadhiyo oo kala sugaayo oo kuyugaasi ku jiraan qof qof loo soo istaajina a kaarka loo qaataa kaarku wuxuu micnihiis yahay qofka hadduu kaarka haysta wax kastoo baahi dowladeed oo heli karaa annaga aadaan u bogaadinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle afar degmo hadda ka dhaqan gashay maayaradii ku sugan iyo cid walba ka shaqaysanaya waan ku bogaadinay galabtana tababarkan waa ku faraxsanahay aad iyo aadaan mataqaanaa u mahadsantihiin fuliyaasha tiimka tiinkalka oo shaqada qabanaya iyo tiimka kale oo waktiga ku bixiy waxaan aad u jeclaalahay in wakti lagu bixiyo arrintan la dulqaato soomaalida dabcad waxay leedahay hal saacdee meel fadhiso dulqaadka ku yar qof dhegeysi samaynaya ama warka rabo ma jira meesha maxaa loogu yeeri waa ku daahanay iyo waxaasaa jirta ogaada waxaan loo safrin lama samayn karo kaarkaanu inuu beledweyne ka dhaqan galo oo qof kasta ay diwaan ku jirto ay buug ku jirto waa micno dowladnimo iyo qofkaasu inuu dowladda soomaaliyeed iyo dowladda hirshabeelle iyo degmada beledweyneba uu qof citizen ku yahay ujeedada noocaas waa si kastaba tababarkan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan magaalada beledweyne laga daafuray hanaanka nidaamka daddegista